madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa la sheegay inuu qaadacay inuu la kulmo wafdi ka socda dowladda qatar oo dhowrkii cishaha lasoo dhaafo ku sugnaa magaalada muqdisho wafdiga qatar ayaa u tegay soomaaliya inay arkaan dhinacyada soomaalida ee isku khilaafsan arrimaha doorashada waxay ujeedkooda ku sheegeen inay rabaan inay xalka qayb ka noqdaan qatar waxay u halgamaysaa inay beddesho sawirkeeda xun ee ka yaalla soomaaliya balse hal siyaasi ayaa si weyn u diiday inuu la kulmo wafdiga qatar waana shariif sheekh axmed wafdiga qatar ee yimid soomaaliya waxaa hogaaminayay dhaktar mutlaaq alkaxtaani maamulka wakhti uu ka dhammaaday wuxuu kala kulmay farmaajo rooble iyo mahdi guuleed guddoonka labada aqal ee baarlamaanka hoggaanka galmudug hirshabelle iyo koonfur galbeed ayuu sidoo kale la fadhiistay ergeyga qatar u soo magacawday arrimaha soomaaliya meesha sida weyn isha lagu wadahayay waxay ahayd mucaaradka maadaama ay qatar afartii sane ee lasoo dhaafay si weyn u taageeraysay maamulkii wakhti uu ka dhammaaday ee farmaajo ergeyga qatar wuxuu fariintiisa codsigaa soo mariyey ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali kheyre oo ka mid a xubnaha ugu culculus musharixiinta mucaaradka kheyre ayaa fariinta dhex keenay golaha isagoo sidoo kale xubnaha goonigooni ula wadaagay inay wafdiga qatar codsadeen inay la kulmaan midowda musharixiinta mucaaradka marka laga reebo sheekh shariif xubnaha kale ayaa soo dhoweeyey arrintaas shariif waxaa la sheegay in uu ololeeyey in aan la qaabilin wafdiga laakiin waa laga cod batay sidaas ayayna musharixiinta kale ula kulmeen wafdiga isaguna uga baaqday waxaa jira warar sheegaya inay xitaa dalbadeen inay gooni u arkaan balse waa uu ka cudur daartay mar kale haddaba muxuu shariif sheekh axmed u diiday inuu la kulmo wafdiga qatar warar kala duwan ayaa ka soo baxaya arrintan dadka isaga ku dhowra waxay ku doodayaan inuu u arka qatar inay gacan weyn ku lahayd dhibaatadii soomaaliya ka dhacday afartii sane ee lasoo dhaafay oo ay dadka soomaalida luqunta u gelisay shakhsiyaad aanay xamili karin wuxuu dood ka keenay inay qatar ka aamustay dhibaatadii maamulka farmaajo ka waday soomaaliya afartii sane ee lasoo dhaafay inay ku taageerayso doorasho afduuban iyo inay diidday inay ku cambaarayso muddo kororsigii uu farmaajo samaystay balse markii dambe la fashiliyey shariif waxa uu ku dooday ayay leeyihiin kooxdiisu inuusan dal noocaasiya mudnayn in lagala doodo xaalka soomaaliya laakiin marka indhaha siyaasadda lagu eego diidmada shariif ee ku aadan kulanka ergeyga qatar ayay dadka siyaasadda la foguraay waxay ku macnayeen inay tahay mid lagu qancinayo imaaraadka oo la sheegay inay si weyn waayadan dambe ugu dhow yihiin shariif sheekh axmed inkastoo xiisadda imaaraadka iyo qatar aanay sidii hore ahayn haddana weli imaaraadku ma rabaan inay dib u soo laabato sumcaddii qatar ku lahayd soomaaliya taas oo si weyn u burburtay afartii sane ee lasoo dhaafay diblomaasiyiintu waxay leeyihiin shariifka waxa u wacnayd inuu arko wafdiga oo uusan toos isugu muujin inuu yahay siyaasi imaaraadi ah oo raaligelin u muujinaya dhinac kale taas oo siyaasad ahaan u dhaawici karta ololihiisa madaxda puntland iyo jubbaland oo iyagana si weyn loola xidhiiriyey imaaraadka ayaa la sheegay inay dhinac isaga riixeen dadaalka uu wado ergeyga qatar maxay kula taaday